الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii risaalatun latiifatun jaamica fii usuuli lfiqhi اlmuhima lilimaami alcalaamah cabdiraxmaan bni naasir asicdiy raximahu llah wuxuu ku dhex jiray kitaabka markuu soo sheegay adilada afarta ah ee axkaamta shareecada lagu dhiso kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii ayuu wuxuu sheegay axkaamta sharciga waxaa laga qaataa kitaabka iyo sunnada habkii looga qaadanayay ayuu sheegay oo waxa uu tilmaamay lafdiga kitaabka kusoo arooro ama sunnada kusoo arooro sida xukunka looga qaataa waxaa weeyaan marna waa nas dalaalbaxdigan dalaalatul alfaada layihaha magaciisa lafdiga marka inuu nas ahaan wax kugu tuso binnasi waxaa kaloo looga qaataa duhuur duhuur mu-awalna waa noqdaayo waa lagu waxaa lagu qaataa ayb mararka qaarkoodna waxaa weeyaan waa mujmalow iska noqdaa oo bayaan iyo usii baahanayaa ayb marka dalaalatu lafdi hadduu yahay binnas shaygan lafdigan xukunka lafdigaani xukunkiisu hadduu nas ahaan kugu tuso waxaa weeyaan waa nas sidiisa waxaa la yidhaahdaa waa wixii hal macno mooyaane wax kale aynan suuragal ku ahayn mithlu waxaa ka mid a cadadka alfaadulcadad oo kale fajliduuhum thamaaniina jalda mar haddii la yidhi siddeetan siddeetan waay macno ka dhama suuragal ah ko waxaa kaloo marna duhuuro wax kugu tusi karaa ereygan laba macnoo ixtimaalaa laakiin midaa raajixa laba saddex afar boo ixtimaalaa laakiin mid baa raajixa macnaha raajixa daahir waay wadaahiru waa yacni duhuur ahaan inuu wax kugu tuso mararka qaar baa macnihii raajixa inta laga tago macnihii marjuuxa ahay baa la qaadanaa laga raajixsanaa laakiin waa inay daliil iyo qariino ay jirto markaas waana mu-awalow noqonaa marka haddii ixtimaalka ous ay u siman yihiin mid mid ka raajixsan ma leh laba iyo ka badan baa suuragal ku ereygan mid mid ka raajixsanna ma laha kaasoo ayb kaasoo kale marka maxaa la yihahdaa mujmala la yihahdaa kaasoo kale wuxuu noqonayaa mujmal ko intaas marka waa inta hore uga hadlay mar kale haddana lafdiga wuxuu wax kuu tusaa manduuq iyo mafhuum labadaas wax kuu tusi karaa yacnii lafdigii kitaabka iyo sunnada kusoo arooray inuu manduuq ahaan aada xugun uga qaadato ama inaad can dariiqi lmafhuum uga qaadato wax ka dhexeeya ma laha manduuqiina waxaa weeyaan qasadka ama yacni xugunkii wuxuu ku dhex jiraa fi nudqi buu ku dhex jiraa xukunkii ayaaba wuxuu ku dhex jiraa nudqigiibuu ku dhex jiraa nudqiga ama aayadda ama xadiidkii noqonaysaa ayuu ku dhex jiraa manduuqaa la yidhaha taas oo kale waxaan ku mihaalinay qowluhu tacaala oo kale ina aladiina yakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunihim naara wasayaslawna saciira waxaan ku sheegnay marka xukunka inaan la cuni karin maalka agoonta waxaa weeyaan manduuq aayaddaas manduuq ahaana ugu jiraa inaan dharkooda la labiso karinna wuxuu ugu jiraa can dariiqi lmafhuum oo nudqiga kuma dhex jiro waayahay manduuqii marka waa kaas qasadkii ama xukunkii wuxuu ku dhex jiraa fii maxalli nudqi marka uu ku dhex jiro manduuq baa la yidhaahdaa manduuqii marka laba uqeybs ayuu u qeybiyey manduuq sariix iyo manduuq hayru sariix ah inkastoo manduuq hayru sariixaa jiro usuuliyiintu in badanoo kamida maba ogolaba oo waxay leeyihiin manduuqan aada leedihiin hayru sariixa mafhuumkuu galaa ayb marka isaga laakiin yani waxaa weya manduuqii marka sariixi hayru sariixba u qeybe sariixa waxaa weeyaan dalaaladiisa waa dalaalatu mudaabaqa wa dalaalatu mudaabaqana waxa ay tahay lafdigan qur-aanka uu sheegay ama xadiidka uu sheegay macaanidiisii oo dhan marka lagu dabaqo oo lagu daboolo dalaaladaas dalaalatu mudaabaqa la yidhaahdaa waayahay mararka qaarna waxaa weeyaan manduuqa hayru waxaa waxaan ujeeda intaanan ka bixin sariixe dalaaladiisu waxay noqon kartaa dalaalatu mudaabaqa ama waxay noqon kartaa dalaalatu tadamun dalaalatu tadamunna waxa ay tahay dalaalatu shayi calaa bacdi ajzaa'ihi shaygii lafdigii wuxuu ku tusayaa ajzaadiisii qeyb ka midoo ku tusayaa bis waa albeyt oo kale oo aada saqafka ku tusay dalaalatu tadamuna la yidhaha kaasoo kale magaca alkhaaliq oo kale marka uu ku tuso daatada alle iyo uu ku tuso sifatu lkhalqi dalaaladaas mudaabaqa waa ajzadii o dhan waa wada camiimtay marka ay dalaalatu tadamun noqonaysana waxay tahay alkhaaliq marka uu daato ku tuso oo daato yani ka qaadata keligeed wuxuu noqonayaa dalaalatu tadamun baa la yidhaahdaa ayb labadaas marka dalaalatulmudaabaqa iyo dalaalatu tadamun waxay gelaysaa manduuqii sariixa ahay manduuqii hayru sariixa ahayna waxaa soo gasha dalaalat liltizaam dalaalo leyra shaygan yacni juz kamida maaha inuu ku tusaayo dhammaantiis inuu kutu macaanidiisii oo dhanna ma ku tusaayo laakiin waxaa dalaaladiisu waxaa weeyaan wax ka laazimayo yuu ku tusaya shaygan halkaan hadda yaallo wax ka laazimayo ku tusaa masalan alkhaaliq marka la yidhaha maxaa ka dhalanaysana inuu caliim yahay alle sifatulcilmi baa ka dhalanaya marka in alkhaaliq caliimnimada alla oo i tuso dalaaladaasi dalaalatuliltizaam baa la yidhaha waa ka laazimaya nacam soo ma garanin laakiin alkhaaliq sifatu lkhalqi markuu i tuso iyo daato wada socoto waxaa weeyaan waa dalaalatu mudaabaqa marka maxaa yeeley isimka waxaa weeyaan daato ayuu tusaa isimkan wabitaali wuxuu tusaa hadduu mushtaq yahayna wasfiga laga ishtiqaaqayna waa tusaya oo alkhaaliq marka ina daata daatada alla waa ka fahmaya waa itusaya waxaa kaloo itusayaa sidaasi la eg alkhaaliq oo sifat lkhalqi ila alkhalqu baa laga dhambalay moogta masderka ilaa asaleh soo ma garanin taa markau itusana waa dalaalatu tadamun qeyb kamida markau itusana waxaan ujeeda taa markau itus waa dalaalatu mudaabaqa qeyb kamida markau itusa labadan sifana waa dalaalatu tadamun laakiin marka aanay labadan oo itusin marka uu itusayo wax ka laazimayo magacan ila khaaliq oo aan cilmi lahayn ma jiri kara moogta marka taasaa marka waxaa la yidhaha dalaalat lluzuum ayaa la yidhaha ama dalaalat liltizaam ayaa la yidhaha marka dalaalatuliltizaamka waxaa loosii qaybiyaa marka saddex qaybood dalaalat liqtidaa dalaalat lishaara dalaalatu tanbiih casharka horeo ku baraarujiyey iyadoo duduub ah ayb shaygi wixii ka laazimaya mararka qaar oo dalaalat liqtidaa oo iska noqon karaa nacam oo dalaalat liqtidaa waxay tahay shaygan wuxuu keenayaa wax inay ka maqan yihiin waxaana markaas lagu laabudda in lasoo qadara ay tahay xadiidkii dulyadaynaan ku mihaalinay dalaalatlishaarana waxa ay tahay lafdigan ishaaro ahaanba wax kugu tusayaa nacam waa ishaarat lafdi ilaa bacdi yani lafdiga inuu marka ishaaro wax kamida marka qayb qeyb inuu ishaaro inuu saasoo kale uu ku yahay nacam ayb oo laysa maqsuudan bihi yani shay aan isaga loola shay aan maqsuud ahayn ayuu ishaarayaa nacam dalaalada noocaas waa uxilla lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum oo kale wuxuu tusayaa qofka junubka inuu subaxi hadduu soo waaberiisto soonkiis oo ansaxayo ayuu tusayaa laakiin maqsuudka aayadda laga lahayo ma ahan saas laakin waa laga gar waa ka laazimay oo waa laazim laga fahmaya markaas sidaas in laeg dalaalatu tanbiih wal-iimaa iyaduna waxa ay tahay waa iyada maqsuud asaalatan laakiinse waxaa weeyaan oo taa waxaan ku mihaalin wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa oo yacni xukunkan gacanta in la jaro ah waxaa ka yacni waxaa weeyaan wuxuu ku yimid wasfiga lala xiriiriyo tuugnimada nacam haddii wasfiga uu maqan yahayna dad kasta wuxuu isdhahayaa war maxaa meeshaan loo keenay wasfigan hadduunan xukunkaba saamayn ku lahayn adugu calaa kulli xaal saddexdaas u qaybsantaa waxaa muhiim kuu ah inaad ogaatid manduuqu inuu laba u qeybsamo sariix iyo hayru sariix midka sariixa dalaalaadkuna waa saddex dalaalatu dalaalatu lmudaabaqa dalaalatu tadamun dalaalatu liltizaam dalaalatu lmudaabaqa iyo tadamun labadu waxay soo hoosgalaan manduuqa sariixa ah dalaalatu lusuumna waxay soo gashaa manduuqa hayru sariixa ah ka tag marka manduuqo mafhuum buu noqon karaa xukunkii sharciga ahaa ayaa waxaa laga qaadanayaa naska laakiin ma looga qaadanayo can ariiqi lmafhuum can ariiqi lmanduuq looga qaadan maa nudqigii wax ku dhex jira ma aha xukunka laakiin wuxuu ku imaanayaa mafhuum buu ku imaanayaa mafhuumkiina labaa loo qeybiyaa inuu muwaafiq yahay iyo inuu mukhaalif yahay mafhuumka muwaafiqa waxa ay tahay manduuqibuu la xugun yahay oo xagga xugunka waa ka waafaqayaa laakiin waxaa weeyaan isagii nudqigii laguma dhex sheegin oo fahm buu ku yimid oo mithaalkeeda waxaa weeyaan wuxuu noqon karaa falaa taqul lahumaa uffin marka layidha uf ha dhihin manduuqi ta'fiif waaye ayuu reebay waalidkii in uf la dhaho mafhuumkiina marka waxaa laga qaatay in yacni waalidkii aan la garaaci karin haddii mar uf la diido garaacisna ma banaano waay nacam soo ma garanin xagga xukunka waa isku mid ufna ma banaana oo manduuqu sheegay mafhuumkii oo iyo garaacistiina ma banaana ma banaana ma banaana waa xukunku soo ma garanin laakiinse marka la joogo nacam laakiin darbigan aayadda ma lagu dhex sheegin manduuq ma ah waa mafhuum marka saa darteed mafhuumkii marka muwaafiq iyo mukhaalifa u qeybsamaa muwaafiqii baa marka wuxuu noqon karaa xukunkan manduuq iyo mafhuumku ay wadaagayaan isku mid ka yihiin yaa dhici karta mar mafhuumkiiba inuu uga owleysan yahay manduuqii sida hadda tan aayaddan oo kale oo darbi in la garaa xukunka waa maxay waa inaynan banaaneyn garaacis ufna ma banaano waalidka in la dhaho labadooda banaanaansha la-aanta yaa ku owleysanna darbigaa ku owleysan mafhuum waxaa la yidhahda marka kaas owlaa la yidhahdaa owla nacam ama waxaa la yidhaahdaa faxwa alkhiaab baa la yidhahda faxwa alkhiaab ayaa la yidhahda dhinaca kalena waxaa weeyaan musaawi inuu yahay inuunan ka owleysanin laakiin la siman yahay waxaa ka mid ah in aladiina yakuluuna amwaala yataama dulman akligii baan manduuq oo xarimay dharkooda in la labistana waa xaaraam iyadana waa waa xukunka waa iskaga mid waana musaawi nacam mid mid ka owleysan male cuntadii iyo xirashadii libaaskii waa isku mid un soo ma garanin kaasna waxaa la yidhaha laxnu laxnu lkhiaab baa la yidhaha laxnu lkhiaab baa la yidhaha mafhuumulmukhaalafaha uu imaamo marka mafhuumulmukhaalafaha waxaa isaguna aan ku sheegnay uu ahaa in la yacni mukhaalafa awalan waxaa loo yidhi manduuqa xukunka xukunka uu sheegayo iyo mafhuumka waa cagsiya isku yihiin nacam saasaa mukhaalafa loo yidhi oo waxaa weeyaan mathalan manduuqii baa waxaa ku jira wasfi wasfi xukunka uu ku xiran yahaa ku jiro haddii wasfigii la waaye marka meesha uu ka baxo mafhuumka muxuu noqonaa marka manduuqii baa mathalan xukunka manduuqa yaa wuxuu wataa wasfi ama shardi buu wataa ee qofka wuxuu garanaya haddii shardigaa la waayo xukunka inuu cagsi noqonayo marka mafhuumu lmukhaalafihi marka isaga waa noocyo badan yahay mafhuumu lmukhaalafaha waa noocyo badan yahay waxaa ka mid a mafhuumu darf wa antum caakifuuna fi lmasaajidi baa leedahy idinka oo ah kuwii ku negi a fi lmasaajidi fi lmasaajidi marka manduuqii waxau sheegay in masaajidda lagu ictikaafo mafhuumkiina meelaan masaajid ahayn inaan lagu ictikaafi karin waa kaas marka wuxuu noqon karaa mafhuumu mafhuumu gaaya bau noqon karaa falaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ha u dhawaaninina ilaa ay ka daahir noqdaan qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa bilyawmi اlaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakiruun la dagaalama ilaa ay jizyada ka bixiyaan baa la yidhi waa haayab isu uma jeedin nacam mafhuumulmukhaalafaha muxuu noqon karaa hadday jizyada bixiyaan inaan lala dagaalamaynin waa xukunkii qaatilu ladiina manduuqu sheegay marka waa ka duwan yahay oo cadamu lqitaal baa markaas imaanaya inaan lala dirireynin haayadii marka waa taas cadad bau noqon karaa fajliduuhum thamaaniina jalda sideetan jaadal ku dhufta maxaa mafhuumka marka laga qaadanayaa waa maxay sideetan ka badan inaan lagu dhufanaynin inkastoo mafhuumulcadadku waa mafaahiimta daciifkau ka mid yahay maalan xadiidka qaar waxaad ku arkaysaa xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun macnaheedu maaha lix inuunan noqon karin markaasi waxay leeyihiin culimmadu markay taasoo kale bayaaninayaan alcadadu laa mafhuuma lahu shardi bau noqon karaa mafhuumka oo wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina xukunkii nafaqaynta maxaa lagu xiray inay uur leeyihiin mafhuumulmukhaalafa maxuu noqonaa haddaynan uur lahayn khalaas maan laga rabo nafaqo markaa mama ma laha saasuu noqonaya waa hakadaa nacam marka mafhuumulmukha intaasaan marka kasoo hadalna casharkii hore mafhuumulmukhaalafaha marka waxaa jirta mawaanic buu leeyahay waxyaaba waxaa jira aan mafhuumulmukhaalafa yani man waxyaaba manciyaa jira mafhuumulmukhaalafaha waxyaabahaas manciya waxaa kamid a mathalan ninkan xugun buu sheegay xugun buu sheegay midna waa ka aamusay kii uu ka aamusay yaan mafhuum ka dha yacni kii uu sheegay ayaan mafhuum ka dhalinayaa sidaa darteed baan marka waxaa weeyaan mafhuumkaasaan ku aan xugun ka dhalina ma suuroobayso hadduu cabsado cabsidoo kale waa maanic way maalan ninkan xugun bay masaladu xugun buu sheegay hal xugun buu masalada ka sheegay masaladaasaa iisaa waa yidhi midii kale ee cagsiga ahayd wuxuu uga aamusay mathalan khawf ama cabsiyo kale wax lamida aduu marka calaa kulli xaal haddii khawf uu soo galo ama xukunkii kale buu jaahil ka yahay ama jah khawf baa yimid jahli baa yimid ama jaryan cala alghaalib tanaaba aada loo fahmi karaa jaryan cala alghaalib yacni shaygan waxaa loo sheegay inuu yahay shay iska haalibi iska ah mafhuum lagama dhali karo tusaalaheeda waxaa ka mid a maalan wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum fii xujuurikum yacni rabaa-ibtiina xaasaskiina ilmaha ay dhalaan gabdhaha ay dhalaan baa idinka xaaraama allaatii kuwaas oo fii xujuurikum idinka gu yacni hoygiina iyo yacni tarbiyadiina ku dhex jiro gurigiina ku koraayo kanoo kale marka waxaa laleeyahay waa qaydun laa mafhuuma lahu wax mafhuuma malaha lagu leeyahay kan oo macnaheedu waxaa loo sheegay yani sida wa rabaa-ibukum allatii fii xujuurikum waxaa loo yiri sida badan ninku hadduu guursadaa haween ilmo wadato ilmaha asaga unbaa koriya dabcan oo gurigiisay ku koraan waa si xugun iska haalib iska awaa marka ma la dhihi karo mafhuumkeedu wuxuu noqonayaa mafhuumulmukhaalafaha haddii gurigiisa aynan ku korin waa guursan karaa maya taa la dhihi maayo soo ma garan waxaa ka mid a oo kale qowluhu tacala waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu salaaddii la gaabinaayey iyo yaa waxaa lagu xiray haddaad cabsataan oo haddaan waxaa la dhahayaa marka haddaan la cabsanin oo safar aamina qofka uu ku jira salaadda ma gaabinayo maya waxaa loo keena safarku wuxuu madino u yahay khatar waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i addoommadiina ha ku qasbinina inay zinaystaan walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i in aradna taxasunan hadday rabaan inay isdhowraan iyaga macnaheedu marka mafhuum mukhaalafaha waxaa weeyaan la dhihi maayo shardigan haddaynan rabin inay ina haddaynan rabin inay isdhowraan zinada ku qasba ma aha macnaheedu mafhuum mukhaalaf lagama dhali karo maxaa yeelay kharaja yacni waa qeyd aan mafhuum lahayn waa kaas oo kale saasaa la dhahaya ama fii maqaami alimtinaan meel lagu gallad sheegana shaygiibaa lafdigiibaa wuxuu ku yimid fii maqaami alimtinaan mafhuuma laga dhali karo oo waxaa ka mid a qowluhu tacaala lita'kuluu minhu laxman dariyan inaad ka cuntaan badii hilib cusub macnaheedu maaha hilibka yacni hadduunan cusbayn oo yacni qadiidka oo kale hilibka la yiraahde yacni ama oodkaca laga dhigta ama hilibka haddounan cusbayn lama cuni karo maaha macnaheedu maxaa yeelay maqaamu lxukmi meeshaan maaha maqaamu limtinaan allah ku gallad sheeganayo ku timid nacam shayga marka haddii lagu gallad sheeganayo wax ugu fiicana lagu gallad sheegtaa dabcan amase shaygan wuxuu kusoo baxay waaqica sida markaas uu yahay mafhuum lagama dhali karo laa yatakidi lmu'minuuna alkaafiriina wliyaaa mu'miniinta aysa gaalada awliye ka dhiganin min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka soko yacni xilligaasa waxaa jirtay dad gaaladii kasoo soko marsanayaan dadkii mu'miniinta ahaa sidaa darteed marka waaqicoodiyaa lagula hadlay min duuni lmu'miniina layidhi mafhuum inaad ka dhalisoo tiraa gaalada waa bannaan tahay in muwaalaad lala sameeyo oo la jeclaado acmaashooda lagu taageero haddii aan mu'miniinta markaas yacni aan mu'miniinta sokadood adoo yacni qofkii mu'minkana jecel gaalkana waa la jeclaa kartaa ma aha macnaheedu qeydkan marka mafhuum ma laha saasay yidhahdeen culumada ad waxyaabahaas oo dhan baa marka ama wuxuu kusoo baxay ta'kiid kharaja makhraja ta'kiid laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhira lir haween uma xalaal ah alla iyo aakhira rumaysay inay safarto masiirata kada intaa socodkeed maxram la-aan ama zawj la-aantiis macnaheedu mafhuumulmukhaalafuhu waxuu noqonaa lama dhihi karo naagta aan alla iyo aakhira rumaysnay waa u bannaan tahay inay safarto maya sidaas ma aha maxaa yeeley kharaja makhraja ta'kiid waa in wax lagu adkeeyo unbaa la rabay tan adu waxyaabahaasa marka waxay sheegaan waxay sheegaan usuuliyiintu waxyaabaha manciyo mafhuumulmukhaalafa meelahaasoo kale marka mafhuumulmukhaalafa ma camal siinaysa maxaa yaele mawaanic baa ku qumay saasi intaas marka waxaa weyan casharkii hore ku saabsan yahay waxaa ugu dambeysay wadalaalatu iltizaamin ida stadlalnaa haddaanu daliishanna bilafdi lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada lafdigooda wamacnaahumaa iyo macnahooda calaa tawaabici dalika waxyaabaha kaagaas wax raacsan haddaan u daliishano yacni shay ka mid ah maaha wax ka laazimayo marka aan u daliishano wa mutamimaatihi iyo wax dhammaystiraya wa shuruudihi iyo shuruudiisa wamaa laa yatimu dalika iyo waxaanu ku taab noqonaynin almaxkuumu fiihi kaa la xukumay dhexdiisa aw ilmukhbaru canhu ama laga waramay ilaa bihi isaga mooyaane nacam shaygan la xukumay ama laga waramay waxaanu ku taam noqonaynin ilaa isaga macnihiisa ilaa in isaga lasoo qadaro meesha la keeno mooyaane waa dalaaladii aana daayashay kullu daalika kullu daalika lam yakun markuu nabigu yidhi oo kale qisadii dulyadayn qasab maxaa ah in lasoo qadaro marka yacni fii dhanni say aniga ila tahay in lasoo qadaraa qasaba marka wuxuu yihi sheekhu faslun usuulun yadaru ilayha alfaqiihu usuul oo u dhibaatoon yahay qofka faqiiha ah qaala almualifu raximah llah alaslu fi awaamiri alkitaabi wasunnati anaha lilwujuub alaslu sida asalkaa fii awaamiri alkitaabi wasunnati kitaabka amaradiisa sunnada amaradeeda annahaa iyadu lilwujuubi inay tahay weeyaan sida asalkaa waajibnimo awaamirta hadda jamcu amrin weeyaan awaamir meeshaan waa jamcu amrin amarka marka asal wuxuu ku yahay kitaabka iyo sunnada annahaa lilwujuub wujuub buu asal ku yahay ayb waana madhabtii salafku ay qabeen waxayna u daliishadaan qowluhu tacaala falyaxdar iladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim mar haddii fitna iyo cadaab layskugu goodiyey da shaygaa laga tegay waa waajib waajib unbaa waajibka tegistiis ayaa cadaab layskugu goodiyaa soo ma garanin marka aayaddaa waa u daliil waxaa kaloo loo daliishadaa xadiidkii nabiga sala allahu alayh wali wasalam uu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaak cinda kulli salaa salaa ama cinda kulli wuduu salaad kasta agteeda haddii aanan mashaqo ka baqaynin waxaan amri lahaa buu yidhi salaad kasta inay u inay u cadaydaan agteeda marka amarku marka xadiidkaa marka wuxuu daliil u yahay haddii nebigu yacni shaygan inuu amar ku bixiyo oo ay dhici lahayd waxaa imaan lahayd dadka ku mashaqoobi lahay mashaqaduna maxay timaada waajib unbay ka imaan kartaa nacam oo la laga tagay wax lamida nacam taana marka adu culimmada way u daliishadaan iyo qowluhu tacaala wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim iyo aayadaha iyo kale u daliishadaan nacam marka shayga waajibka waa ayay mashaqadu la dhihi karaa yacni way ka imaan kartaa ama shayga sunnada kama imaan karta saa darteed xadiidkii hore waa sidaas ayb marka waxa uu yidhi alaslu fii awaamiri alkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada awaamirtooda asalkooda annahaa lilwujuubi weeyaan waajibnimo ayay u sugnaatay ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu tusa mooyaane cala alistixbaabi sunnanimo aw ilibaaxati ama banaanaansho daliil inuu tuso sunnanimo mooyaane oo daliilku wuxuu noqon karaa marka daliil la xiriiro iyo daliil munfasila labada waa noqon karaa xadiidkii matalan salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib maqribka ka hor tukada amar waay markii dambe wuxuu yidhi liman liman shaaa qofkii doono liman shaa-adaas marka maxay ku tusaysaa waxay amarkii wujuubkii bay ka leexisay mar haddii mashiicadaada adiga lagu xirayba waaya aw ilibaaxati ama ibaaxa ayuu amarku faa-iideeyaa fa idaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi salaadda haddii la guto fantashiruu fi lardi dhulka ku faafa amarkaas marka waa amru ibaaxa waa kuu banaanta inaad baxdood dukaankaaga iska furato haddaadan furaninna adama dembaabin soo ma garanin iyo yani iyo adilo fara badan waad arkaysaa wlslu fi nawaahi waal-aslu asalka fi nawaahi waxyaabaha layska reebay annahaa iyadu litaxriimi weeyaan iyadana wixii layska reebay asal waxaa waa taxriim haddii aan meeshaa nahyi ku hayno rasuulku waxa waxaa waa reebay labaa isqabsatay waa waa karaaha iyo may waa xaaraam ninka waa xaaraam dhahayo asalku la jiraa ninka dhahaya marka waa karaaho caleyhi daliil daliilaa laga rabaa isago daliilka uu karaahada ku yiri yaa laga rabaa nacam waayahay haddama amarkiina sidoo kale weeyaan ninkan amarkan anuu nebigaa faray amarkan waana waajib buu taagan yahay kan dhahaya maya waajib ma ahan waa isagaabaa daliil laga rabaa nacam sidaa darteed oo kale masalada garka oo kale axaadiidta awaamir bay ugu soo aroortay wax saarifa ma hayn sunno ka dhig oo yacni manduub ka dhigaayo walidaalika qofka manduub waayo dhahaya daliil baa laga rabaa nacam daliil ayaa laga rabaa intaasoo awaamir buu nabiga ku bixiyay qaarkoodna waxayba tusayaanba maqsad weyn in laga leeyahay maxaa yeele khaalif ulyahuud iyo khaalif ulmajuus iyo waxaasoo dhan marka waxaa weya waxay tusayaan mukhaalafadu inay maqsad sharciyo weyn waayo waal-aslu fi nnawaahi annaha liltaxriimi weeyaan ilaa idaa dalla daliilu daliil inuu tuso mooyaane cala alkaraahati karaaha inuu tuso mooyaane waayahay oo masalan macaaween marka adiladiisa wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu ka reebtoonaada la yidhi waa marka saasaa laysu amray waayahay nacam karaahaduna iyadu waxaa weeyaan waxaa un caddaynaya marka sidoo kale amar nahyiga waxaa karaaho u sarfiyo nas nacam nacam waalaslu fi lkalaami weli usuushiiba wadaa ma ogtahay marka waxa uu yidhi waalaslu fi lkalaami ayb oo xadiis marka waxaa tan karaa nahyiga nahyiga taxriim iyo karaaho waxaa lagu kala mithaalin karaa karaahadoo kale marka oo nas kale oo ka sarfinayo xadiid sunan abi daawuud ku sugan oo anahu sala allahu alayh waali wasalam nahaa can akli dabi dabada in la cuno ayuu reebay saxiixeynkana waxaa ku sugnaaday min xadiidi ibni cumar nebiga miis yacni xeero in lagu cunay agtiisa ah agtiisa in lagu cunay dabadaas ee markaa nebiga sala allahu alayh waali wasalama ou markaa aanu ka celinin taa marka waxay tusaya xadiidkan dambe wuxuu tusayaa waa saarif xadiidkii hore nahyigii ku jiray ayuu ka sarfinaa nacam inuu taxriim noqdo ayuu ka leexinayaa wuxuu usoo leexinayaa anahu lilkaraaha waalaslu fi lkalaami alxaqiiqa waalaslu asal fi lkalaami hadal dhexdiis waxa uu asalka ah alxaqiiqatu xaqiiqa weeyaan falaa yucdalu bihi xaqiiqadii lagama leexdo ila almajaazi looma leexdo majaaz looma leexdo waa goorma in qulnaa bihi haddaan majaaz ka dhahno ilaa idaa tacadarat alxaqiiqatu xaqiiqada inay ilaa idaa tacadarat alxaqiiqatu xaqiiqadii inay suurogeli weyso mooyaane halkaana marka wuxuu kuleeyahy kalaamkii alleh iyo kalaamkii rasuulka iyo sidiisaba kalaam asal xaqiiqada asala haddii laba qof ay iscaaridaan midna yiraha waa majaaz hadalkan maysaan looma jeeda waa majaaz midna u yiraha maya xaqiiqadaan haysanaynaa kan xaqiiqada asalku la jiraa ninka majaazka wataa daliil baa laga rabaa ayb hadalkuna yacni balaa dadka bulaqada waxay u qeybiyaan xaqiiqa iyo majaaz baa loo qaybiyaa in qulnaa bihi marka sheekhu wuxuu ka ishaarayaa majaaz ma jiraa mase ma jiro muran baa ka taagan saddex qowl baana ku jirta oo bacdi alculamaa waxay leeyihiin wax majaaz la yidhaha qur-aanka iyo sunnada iyo kalaamul carab midna kuma jiro abuu isxaaq al-isfirayini baa loo tiiriyaa warkaas nacam waxaa sidoo kale marka qowlka kale waxaa weeyaan kaas cagsigiisa weeyaano majaaz luqana waa ku jiraa waxyigana waa ku jiraa qowlka saddexaadna waxaa weeyaan majaazku qur-aanka kuma jiro laakiin hadalka oo oo yacni luqada carabiga waa ku jiraa waxyiga kuma jiro luqada carabiga waa ku jira hadalkaas marka qowlkaas saddexaad ee ibnu taymiya ibnulqayim iyana ay u nusreeyaan iyo sheekh maxamed amiin ashanqiiti raximahullah oo risaalowba leeyahay isagu yacnii ou ku magacaabaya marka iyaga mancu jawaazi almajaaz fi lmunazali liltacabudi waalicjaaz risaalo uu ku magacaabay buu qoray adilada ay cuskadeen qolada majaaz waxyiga kuma jira qolada horta dhehayso luqada majaaz kuma jiro waa iska mukaabaro inay ku jirto luqada waa iska caddahay taa iyada nacam iska daa xoog ma xoog badnaa labadan qolo un u kaalay qoladan dhehaysa marka waxyiga majaaz ma laha waxyaaba ay deliishadeen waxaa ugu waaweyn oo ay yidhaahdeen majaazku haddii la yidhaahdo luqadii majaaz baa ku jiro waxyigii majaaz baa ku jiro haddii la dhaho waxaan ogsoonaha majaazku iyo juuzu nafyuhu majaazka in la anfiyo waa bannaan tahay sideedan horta waxaa ka horeeya baxfigaanu ka tegay xaqiiqii majaaz maxaa la kala yidhaha xaqiiqa waxaa la yidhaahdaa lafdigan in lagu baaqi yeelo macnihii u asalka ahay oo loo dejiyey majaazna waxaa weeyaan in macnihii asalka inta laga gudbo macaani kale loo tallaabo oo mathalan ereyga asad xaqiiqadiisu waa maxa xayawaan muftarisa waa marka laga gudbo marka xaqiiqadiisu marka inuu xayawaan muftarisa uu yahay marka laga gudbo macnihii xayawaannimadii oo bani aadam asad lagu sifeeyo majaaz waaye soo ma garanin oo marka haddaad tiraa ra-aytu asadan libaax baan arkay xaqiiqadiisu waxay tahay xayawaanka inaad aragtay majaazkiisuna nin geesiyaan arkay waa waaya marka saa markaa u ogaato qoladan marka waxaa laysla ogolaya waxay leeyihiin almajaazu yajuuzu nafyuhu majaazka waxaa bannaan in la anfiyo oo markau ninku yiraa ra-aytu asadan nin libaax baan arkay oo nin ou ka wado nin magaalada iska dhex joogo wallahi maanta wuxuu yidhi masaajidka waxaan ku arkay ra-aytu asadan markaas waxaa kuu bannaan inaad tiraahdo war libaax ma aadan arkina qof baad aragtay nacam waa ink waa nafiyin kartaa marka waxay leeyihin hadii la yidhaha qur-aankii majaaz baa ku jira waxaa ka dhalanaya qur-aankii wax kamida in la anfi karo oo la dhihi karo maya sana waxaan ma jiraan in la dhihi karo taasina waa kufri bay leeyihin tan labaad sheikhul islaam ibnu taymiya oo aada u cuskada ugu nuuxnuuxsaday iyadana waxay ahayd salafkii lagama maqlin uu yidhi oo raggii luqawiyiintii salafka iyo raggii kale iyagu yacni ahaa imaamu shaafici oo kale usuulka qoray daweyney lagama maqlin buu yidhi salafkii naam ayb labadaas yaa ugu waaweyn adigu sheekh maxamed amiin shanqiiti raximahullah isaga wuxuu leeyahy majaaz allana ma dhihin rasuulkana ma dhihin ayuu ku daraya laakiin alle iyo rasuulda waxyaaba badan baynanba dhihinoo luqadaba naxwadan iyo waxaanba yacni faacilku waa marfuuc iyaba ma aanay dhihin mogta taas waxaas taas iyadu saas uma labada xujo ugu adagoo ugu waaweyn adu waa taas nacam qadiyad kaloo sheekh maxamed alamiin shanqiid asaga wuxuu si isticmaalay naqdiga la yiraahdo cilmulbadiica ku jirto oo laysla ogolyahay inaan qur-aanku aanay ku banaanayn saas tan tanna taasay lamid tahay buu leeyahy calaa kullin jawaab marka qolada kale waxay ugu jawaabeen oo mujiiziinta ee banaynaysa majaaz inuu waxyiga ku jiro waxay yidhaahdeen awalan midaan ah yacni majaaska waxaa banaan in la anfiyo sidaa darteed waxaa ka dhalanaysa qur-aanka in laga helo wax la anfiyo horta sideedaba shayga la nafyinayo maxay tahayna shayga la nafyinayo waxa ay tahay qofkan ulajeedkiisa ulajeedo aan ahayn weyaan in la anfiyo nacam ulajeedadii isaga oo warkan ka leeyahay yani wax khilaafsan yaayaa in la anfiyo banaan majaazku waa la nafyin karaa macnaheedu saas waa oo mathalan haddaad tiraahda ra-aytu asadan ni nin baa wuxuu ku yidhi ra-aytu asadan qasadkiisa isaga waa maxayna muraadka oo hadalkiisa ka leeyahay waa maxay in yacni aada u fahamto qof geesiyaan arkay ilaa qaraa-in baa jirta moogta raaytu ra-aytu asadan yakhdub waxaan arkay libaax qudbaynaya ninkaas muraadkiisu waxay tahay shaksigan geesinimo inuu ku sheego waxa marka la nafyin karaa in la nafiya ay bannaan tahay marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in la yiraahdo in xaqiiqadii oo u jeeday in laga dhigo sidaa darteed marka xaqiiqadii laga anfiyey muraadkiisa muraad aan ahayn yaa la nafyin karaa oo ah mathalan ra-aytu asadan yakhdub markuu yiriyo kale inaad tiraado war adigu libaax ma aadan arkin qof qudbayneed aragtay in la yidhaahdo ee asaga laftirkiisa ma asaga ka waday libaaxan libaaxa xayawaankii muftariskaan arkay isaga maba ka wadinba warkiisa ma ogtahay kan la nafyinayo marka kaas waayo soo ma garanin walidaalika haddii aayaddii qur-aanka maalan ilaahay waxa uu yidhi walaa tajcal yaddaka maqluulatan ilaa cunuqika amase waxaaba kasoo qaadataa was'al ilqaryata alatii kunaa fiiha walciyara alatii aqbalnaa fiiha was-al weydii alqaryata magaaladii qaryana waxaa la yaraha dhismaha iyo guryaha iyo waxaas yacni alla muraadkiisa waa la ogyahay inaynan ahayn guryaha waxaa la weydiiyey inaynan ahayn maogtahay ee qofka markii qofkii sidaa marka yiraahdo was'al ilqaryata war ma ahan macnaheedu ma ahan qofkii nafyiyey macnahaas macnahaas yacni in dhismayaasha wax la weydiiyo qofkii diido qur-aankoo diido lama dhihi karo nacam maxaa yeele muraadka qur-aanku maba ahanba taas ee muraad lqur'aan waa maxay was'al ilqarya ay ahla alqaryati was'al ahla alqaryati qaryada dadkeeda su-aal waay taasuuna alle muraadkuna saas waay soo ma garanin walidaalika marka ninkii yidhaahdo was'al ilqaryata qaryada dhismayaalkeeda iyo guryaheeda wax weydii ma jirta macnahaas macno jira ma aha qur-aankii ma diidin mana inkirin soo ma garanin macnahaas marka aada in loogu baraarugo waay waxaa kaloo iyadana sidoo kale leeyahay tan labaad waxay uga jawaabaan oo salafkii ma aanay ku qowlin sheikhul islaam waa yidhi hadalkaas laakiin waxaan waxaa jirto alimaamu albukhaari raximahullah kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadka waa ku sheegayaa qadiyada majaaska oo waxaa xadiidkii marka wuxuu keenayaa nebiga inta madiina argagax soo galay markaasuu faraskiisii qaatay aad buu ugu rooray markaasuu wuxuu yidhi inahu la baxrun bad waa yidhi faraskan inahu la baxrun bad weeyaan taasuu ku mihaalay marka majaaska khalqu afcaali lcibaadkaa laga fiirin karaa nacam marka bukhaarina salafku ka mid ahaa nacam taas waa mid oo dadku badankiis waxau tilmaamayaa yacni waxyaabaha majaaska iyo garan maayaan oo kale u leeyahay nacam markaas kan buu mithaal uga soo dhiganaa xadiidka soo ma kasin tan kale waxaa weeyaan kutubul usuul waxay sheegaan daawuud aldaahiri daawuud ibnu caliyin aldaahiri inuu majaaska diidi jiray markay majaaska hadlayaan daawuud majaaska waa inkiri jiray dhahan de waa daawuud ibnu caliyin aldaahirina salafku ka mid ahaa saan ogsoonahay waqtigii salafkau noolaa macnaha waqtigii salafkuu noolaa laba boqol iyo xoogaagii haddaba marka haddii la yidhi daawuud waa inkiri jiray majaaska sowma laga qaadanayo lagama fahmayo dad sugi jirena inay jiraan wa waa laga qaadanaya mafhuum oo waadixa weeyaan kaasoo kale sooma kasin midda saddexaad iyadana waxaa kaloo la dhihi karaa bacdu lugawiyiin baab ishaarayba lugawiyiinta iska dhaaf yani de yani lugawiyiin xilligii salafka nooleed oo aada luqada baariciin ugu ahaa oo sheegay waa jiraan ayb jabharat alashcaar ninka iska leh waa waa uu sheegaa aaduuna u tilmaamaa imaam axmed ibnu xambal isagana inaa iyo naxnu iyo meelahaasoo kale qur-aanka ku jirto majaaz waayuu yidhi meelahaasoo kale waxaa laga yaabaa marka iyagu waxay leeyihin culimmadan kale majaazka curfigan hadda loo yaqaan tacriifka hadda loo yaqaan uma jeedin bay ku leeyihin calaa kullin sida kuleytaba jumhuuru ahlilcilmi ay u badan yihiin majaazku waxyiga waa ku jiraa laa shaka laakiin hal arrin in la ogaadaa waa daruuri arrinkaas waxa ay tahay majaa waxa ku kalifana sheikhulislaam inuu aada masaladan u baaro ugaga hadlana waxa ay tahay waxa uu arkay dad ku gambanayo shareecadii majaaz soo lagama helin waa kusoo gambadeen wax allaale wixii loo keeno adilo ah maysaan looma jeedin macno kaloo majaazo meel unbay madax u gelinayeen walidaalika waxaan dhihi karnaa asmaada alle iyo sifaadkaana ugu badan meelaha majaazka lagu sheegto magacyada alle iyo sifaadka alle majaaz ma galo majaaz ma galo sababtoo majaaz wuxuu u baahan yahay qariino u baahan yahay calaaqo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay asalkii xaqiiqadiio asalka ahayd in daliil loo keeno oo qofka xaqiiqada haystee lagu radiyo ayuu u baahan yahay intaasna lagu soo heli maayo baabul asmaa sifaat soo ma garani walidaalika marka alimaam ibnu lqayim daaquud afarta dawaaqiid ee diinka lagu baabi'iyo ku daray majaazika marka shaygan dad baa si xun u isticmaalay ka dhalan mayso inuu isticmaalkiisaba jirin ma ka dhalanayo soo ma kasin marka kolleytaba calaa kulli xaal baxiga intaa un waxaa weeyaan waa un iska si kookooban yaan uga marnay nacam marka culamada qaar banayn qaaran banayn waa jira marka dadka qaarkood waxaa dhici karta fikir ayay iska iyagoon wax baxsinin ama wax baarin ama qofka khasmiga daliilkiisaba aan fiirinin ayuu hal kitaab risaalo ayuu aqrinaya risaaladan sheekh shanqiiti oo kale raximahullah ayuu aqrinayaa bis wuxuu u malaynayaa xaqa meeshaas keligiis inuu jiro oo yacni dhinacii kale maba fiirinayo warta xugun aada laba qolo kala xukuntaa wuxuu ka dhalanayaa tasawurka aada tasawurato horta wax meesha yaal walidaalika marka dad waxaa aada la yaab u laho tasaruc fara badan lahoo madda kale culuumulbalaaqa i marka la baranayo kale cilmulbayaankuu ku jiraa xaqiiqadii majaazka ay ku jiraan ka cilmi ahaan inaad u barato wax kale waa adoon aaminsanayn waxyiga xataa inuu majaaz ku jiro cilmi ahaan inaad u barato waa fiican tahay sheekh shanqiida waa yaqaani soo ma garanin oo waxau ka anfacaa khasmiga saa u radi lahayd xataa hadhow sooma ga lakiin haddaadan baraninba ma baranayo iyadu ma fiicnaba nacam sideedaba haddii kale inta laguu keenaa lagugu legdaa hadhow nacam ayb haddii aad rabto inaad labadan qolo u kala gar soortana cala alaqali akhri buxuusta laga wada sameeyey akhri nacam hal dhinaca keliyaha isaga badanin hadhowna dhinaca kalena bidca iyo meel kale iyo gaalnimo iyo ha kala qaadin ayb marka sheekha laftirkiisa in qulnaa bihi saasuu u yidhi sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah wuxuu leeyahay arisaala almadaniya risaale la yidhaahdo risaala almadaniya wuxuu uga hadlaa dawaabit ulmajaaz majaazka dawaabidiisa goormaa majaaz la sheega karaa dawaabid fiican buu udejiyey ayuu u dejiyey soo ma garanin marka sidaasi la eg marka waxaa weeyaan majaazku asal ma aha xaqiiqada asala laba qolo marka haddaan asmaada allo ka alraxmaanu cala alcarshi istawaa ama waxaan nidhi maalan maa sifaatkii alla alla subxaanahu watacaala yanzilu rabbunaa rabi rabbigan waa soo degaya nin baa wuxuu yidhi meeshan majaaz baa ku jiro ey yanzilu amru rabbinaa baa loo jeedaa waxaanu leenahay asal xaqiiqada ah midda kale taqdiirku asal xadafku asal ma aha soo ma garan hadduu hadalku toosi karo oo sidiisa uu u toosi karo xaqiiqadiisa u daa daliil u keen marka yanzilu amru rabbinaa adiga marka weligaa marka taa fahamsano maaha macnaheedu in yacni majaazkii waxyiga waa ku jira haddii la yidhi in raggaas loo sallimay sifaadkaas ay rabaan inay ka yeelaan ayb baatiniyadaba salaada waa ta'wiiliyeen soonka waa ta'wiiliyeen oo waxay yidhaahdeen soomu ramadaan oo kale waxaa laga wadaa sirta imaamka in la xifdiyo xajka waxaa laga wadaa qubuurta in loo xajiyo mashaahidda aimada iyo in lasoo siyaarto iyaa xajkii laga wadaa wahaakada waxaa saasay daldaleen marka marka macnaheedu marka waxay tahay qoladaas marka waa la radiyey sida kuwaana saas oo kale weeyaanoo sifaadkii alleh waxay ugu dhaqaaqeen iyaguna inay waa wada majaaz ay yidhaahdaan yanzilu rabbuna ay amru rabbina baa lasoo qadaraa was'ali lqaryata oo kale waayuu ku leeyahay maya wax walba saas ma aha xaqiiqada hadday macquul aynan ahayn xaqiiqadii majaaska markaas ha la aadi karaa calaaqa iyo yacni ouna wato calaaqa iyo iyo iyo qariino u wato markaas ha la aadi karaa soo ma garan marka yanzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degayaa asalka saas u ah waa war toosi kara waa nusuul laa'iq isaga u ah naco marka adiga waxa daliil keen qariinana keen xaqiiqada ninka wata daliilkiisana daliil aada ku radisa la imow haddaad ahayninna waxaa weeyaan warkaaga waxba kama jiraan walidalika imaamu dabri raximah llahu tacaala kitaabkiisa atabsir fi macaalim اddiin markuu ka hadlayay sifaatka allah subxaanah wa tacaala wuxuu sheegay inay calaa xaqiiqatiha inay tahay oo yanzilu oo jaa amru rabbika iyo waa diiday waa diiday soo ma garan marka waxa uu ku yihi walaslu asl fi lkalaami kalaamka dhexdiisa alxaqiiqatu weeyaan xaqiiqada weeyaan asalka kalaamka waxaa u ah dhexdiisa alxaqiiqatu xaqiiqadii falaa yucdalu bihi lalama leexdo xaqiiqadii ila lmajaazi loolama leexdo majaaz xaggiisa in qulnaa bihi haddii aan majaaz ka dhahno ilaa idaa tacadarat inay cudur daaranta mooyaane alxaqiiqatu xaqiiqadii yacni xaqiiqadii inaynan suur inay suurtagal noqon weyso mooyaane hadday xaqiiqadii suurtagal noqon weyso markaas macnihii majaazka ugu dhow baa la qaadanaya markaas hataa walxaqaa'iqu halaatun xaqaaiq xaqiiqadiiba wadana kuu sheegaya marka xaqiiqadu saddex weeyaan xaqiiqatun sharciyatun xaqiiqatun lugawiyatun iyo xaqiiqatun curfiya ereygan yacni marka asalkii loo dejiyo loo daayo xaqiiqaa la yidhahdaa saddex bayna u qeybsantaa xaqiiqa sharciya curfiya lugawiya sharciyadu waxa ay tahay shaygan wadcigii asalka ahaabuu ayuu ku joogaa sharcigii baa laakiin macaani kale ku daray xaqiiqa sharciya baa la yidhaha salaadoo kale luqa waxaa lagu yidhaha adducaa sharcigu laakiin wuxuu ku daray afcaal iyo aqwaal kale markaasay salaad marka lagu yidhaha maxay sharciga ku tahay aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliim afcaal iyo aqwaal allahu akbar ku bilaabato assalaamu calaykum waraxmat ullahna ku dhammaato waayahay sidaa markaad tiri marka xaqiiqa sharciyay noqotay alsalaatu bimacna adducaana maxay noqotay xaqiiqa lugawiya ayay tahay walidaalika meeshan dad badan ayaa ku dagan masaa-il caqiidayna gashaa tan haddii marka sharci laga hadlaayo maxaamatee la hormarinaana sharcigaa midda sharciyadaa la hormarinaa tacriifkan sharcigu ou yani shaygii luqada ahaa wixii uu sharciga kusii daray ee macaani kale oo uu ku daray oo sidaa marka qeexitaan iyo macno u yeeshay midda sharciga in la hormariyo wey ilaa sharci baa laga hadlaa walidaalika firaq oo dhanna firqooyinka baadidoo dhan waxa ay ku lumaan waa mas'aladan oo waxaa weeyaan shay sharcigii macno u yeelay macnihii sharciga fiirin maayaana kii luqada unbay daba taagan yihiin waxaa kamid a matalan ashaaciradoo kale iimaan maxay u taqaanaa atasdiiq aliimaan huwa tasdiiq qofka hadduu qalbiga ka rumeeya fain sadaqa biqalbihi fa huwa mu'minun bay leeyihin inuu ku dhawaaqa shardi maba aha kamil limaan weeyaan walidalika firaqa murjiaday ku jiraan ashaacirada maxaa saas ku tiraadeen markii lena luqada iimaan maxaa la dhahaa bayn tasdiiq waay wamaa anta bimuminin lana ay bimusadiqin lana macaanidii kale sharcigu ku daray ee nebiguba uu yihi alimaanu bidcun wasituuna shucba claha qowl laa ilaha illa lah adnaha imaadatu ladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliimaan iyo xadiidkii kale isaguna uu yihi atadruuna mal iimaanu billah aliimaanu billah muxuu ku sheegay an tashhad an laa ilaha illa allah ana maxamedan rasuulu llah watuqiima asalaa watu'tiya azakaa wa an tu-adduu khumusa maa hanimtum xadiidkii wafdi cabdilqays baan ujeedaa nacam soo ma garan marka iimaanku waxyaaba badan buu nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu ku sheegay marka sharcigii iimaan muxuu u yaqaanaa wuxuu u yaqaanaa marka caqdi wax qalbiga lagu gunto tasdiiqi iyo wixii kale ah wax lagu dhawaaqo shahaadadiiyo lagu dhawaaqaayo iyo acmaal jawaarixda laga sameeyo taasoo iimaan u yaqaana macaanidii sharciga waa ka tageen macaani kale qaateen walidalika waxaad arkaya wama kan alla inuu leeyahy wamaa kana allahu liyudiica iimaanakum biitifaaqi lmufasiriin iimaanka halkan salaadan loo jeedaa salaaddii haddii sharcigu iimaan ku sheegay marka maaha adigu inaad tii luqada un joogto bis waxay lamid tahay nin yiri oo kale wa aqiimu salaata markii la yidhi an waa iska ducaysanaa bis salaadiina ma ma tukanayo xaqiiqadii sharcigu ka tegaya tii luqada buu qaadanaya waa ku aaday ugu dhumaan marka taasoo kale acmaashii bay iimaanka uga saareen macnahaas markii la weydiiyey layidhi maxaa dhacay sidaana waxay yidhaahdeen de iimaankii acmaashi waa la ysku cadfay cadafkuna asal taqaayur bou keenaa ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati bale marka waxay yidhahdeen camalku hadduu iimaanka kamid yahay lagumaba cadfeenbo luqada laftirkeeda aan ku ognahay cadafku wejiyo badan inuu ku yimaado oo cadfu tafsiir oo jiro iyo waxaa lamidkaa nacam iyo cadfulcaam cala alkhaas iyo kale iyo marka taasaa darteeda waxaa la leeyahay taas oo kale sidaa ma ahano waxaa weeyaan cadafkan waa cadfu tafsiir ama cadfulcaam cala alkhaas nacam saas oo kale in la yidhahdo waa cadful shay iimaankaa caamsan camalkiina marka waa khaas buu saa ku ahaanaya waxyaaba noocaasay marka inta daliishadaan bay waxay uga tegayaan xaqaa'iqii sharciga ah ayb walxaqaa'iqu xaqaa'iqduna halaathun saddex weeyaan sharciyatun mid sharciga loo nisbeeyey wa lugawiyatun mid luqada loo nisbeeyey wa curfiyatun mid caadada loo nisbeeyey shay yacni curfiga dadka waxbaa wax la magac baxaayo oo waxaa ka mid a maalan daaba oo kale daabatun daabatun luqada waxaa la yidhaahdaa wax kastoo dhulka ku kutubo oo dhulka ku socdo daaba waa la yidhaha laakiin curfiga dadku daaba maxay u isticmaaleen waxay u isticmaaleen kuwa la rartee la fuulo ayay u isticmaaleen dameerka iyo kale oo rakibtu daabatan daabadan koray qur-aan sha cid u fahmaysa ma laha markaas maxaa la yidhaha xaqiiqa curfiya waay alghaa'id soo qaad alghaa'id ghaa'id waxaa la yidhaahdaa almakaanu lmunkhafid meesha hoose luqada laakiin waa laga raray curfigaa ka rarayo wuxuu u keenay marka wuxuu ka dhigay wixii qofka meesha hoose wixii uu u aadayo oo uu markaa oo la kortegayey laftirkiisa qaa'id loo bixiy saxaradii baa la yidhahdaa waa iska xaqiiqa curfiya ayb marka xaqaa'iqan curfiyada laftirkeeda qaar waa majaaska ku daro maxaa yeelay marka laga hadlaya majaazka majaaz mursala iyo isticaara loo yaa loo qaybiyaa naam majaazka yacni mursalka ah waxaan ujeedaa yani majaazmur almajaazu lmursal waxaa weeyaan waa majaazka calaaqadiisu aysan tashbiih ahayn majaaz kasta oo calaaqadiisa ay mushaabaha aynan ahayn ayaa majaaz mursala la yidhaahdaa marka majaazka mursalkaa lagu soo daraa tan xaqiiqa curfiyada nacam ayb oo waxay leeyihin marka marka laleeyahy alghaa'id saxaradoo kale marka ghaa'id lagu tilmaamayo luqadiina ay ku ahayd almakaan lmunkhafid ay xaqiiqada saa xaqiiqadu waa almakaan lmunkhafid waa laga qaaday marka marka waxay yidhaahdaan iraadat marka alghaa'id marka la leeyahay waa dikru lmaxalli wa iraadat lxaalli ay ku tilmaamayaan calaaqada saas oo kale calaa kullin marka bayaankaa lagu bartaa waxyaabahaas ayb marka qolooyinkaas curfi waxaanoo kale xaqaa'iqdan la qaybinaya curfiyada oo kale waxay gelinayaan majaaska iyago qolooyinka majaaska walxaqaa'iqu halaathun weeyaan sharciyatun wa lugawiyatun iyo wa curfiyatun iyo mid curfiya ah famaa xakama bihi shaaricu famaa wixii xakama bihi shaaricu shaarica ou ku xukumay famaa wixii xakama bihi shaaricu shaarica ou xukumay waxaddahu ou qeexay wajaba rujuucu noqosho ayaa waajibaysa fiihi kaa dhexdiisa ila alxaddi sharciyi qeexitaankii sharciga in loola laabto wixii sharcigu ou xukumay qeexayna waxaa waajiba in loola laabto wixii sharciga ku qeexay soo ma kasin famaa xakama bihi shaaricu shaarica wuxuu xukumay waxaddahu ouna qeexay wajaba rujuucu noqod baa waajibaya fiihi kaa dhexdiisa ila alxaddi sharciyi loola laabto wamaa xakama bihi wuxuu shaaricu xukumay walam yaxudahu laakiin aanu xadaynin oo ounan qeexin iktifaa'an ku gaabsasho ku kaaftoomid lagu kaaftoomay biduhuuri macnaahu lugawiy macnihiisa lugawiga muuqashada ou muuqdo kaaftoon lagu kaaftoomay darteed wajaba rujuucu waxaa noqod baa waajibaya fiihi kaa dhexdiisa ila luqati in loola laabto sharcigii shaygan xukun buu saaray wuxuuna uga gaabsaday mana ma qeexin shaaricu ma qeexin qeexitaankiisa waxaa layskaga daayay luqadaaba layskaga yaqaanaaba shaygan kaas marka luqadaa loo laabanaya wamaa lam yakun wamaa wixii lam yakun lahu xaddun wamaa shaygii lam yakun lahu aanay usugnaanin xaddun wax qeexitaana fi sharci sharciga dhexdiisa aynan uga sugnaanin walaa fi luqati luqada dhexdeedana aynan uga ahaanin rujica fiihi waa loola laabtaa kaa dhexdiisa ilaa caadati nnaasi dadka caadadooda iyo wa curfihim iyo waxa ay garanayaan dadka acraaftooda saddexdiiba marka saasaa u kala celinay wixii sharcigu uu xukumay isla markaana uu xadeeyey sharcigaa loola laabanaya wixii sharciga uu xukumay oo uunan xadeynin luqada uu uga ga inay luqada iskaga muuqato darteed aanba xad loogu yeelin ila maxaa yeele wixii muuqdo haddii lasii fasiro o adkaanayaan moogtaha marka taasna luqadaa loola laabtaa midda saddexaadna waxaa weeyaan wixii sharcigu ou uunan xadaynin luqadana aan lagu xadaynin maxay noqonaysaa curfigaa loo celinaya marka wax badan baa marka acraafta loo celinaya kitaabka alqawaacid sharciyana waa kusoo mar alqawaacid alfiqiyana waa kusoo marnay alcaadatu muak muxakama caadada marka waxaa weeyaan waa laga xukun yeelaa ayb oo waa xugun baa loo yeelaa ayb waqad yusarixu shaaricu shaarica inuu caddeeyo ayaa la arkaa biirjaaci hadihi lumuuri arrimahan u celintooda ila alcurfi curfiga loo celiyo mararka qaar waxaa dhici karta sharcigiiba inuu faraba in curfiga loo celiyo kaalamri bilmacruufi oo kale kaalamri is-amrido bilmacruufi shay macruufa lasamr macruuf am wax yani kaalamri bilmacruufi oo kale iyo walmucaasharati la dhaqmid haweenka lala dhaqmo oo kale bilmacruufi lagula dhaqmo oo wacaashiruuhuna bilmacruuf marka lagu leeyay macruuf maxaa waayna waa wax curfiga loo yaqaa waa wax curfiga dhaqan fiican ku ah haddaan curfiga uunan kharibnayn iyo wanaxw iyo wanaxwimaa wixii lamida oo kale mararka qaar marka inuu sidaa fara ayaa la arkaa faxfad niyow xifdi buu yidhi hadihi lusuula usuulahan usuushan xifdi allatii usuusha oo yadaru ilayha oo u dhibtoonaya alfaqiihu qofka faqiiha ah fii kulli tasarufaatihi alfiqhiya tasarufaadkiisa fiqiga dhammaantood dhexdooda usuushan xifdi faxfad xifdi hadihi lusuula usuushan allatii taas oo yadaru ilayha alfaqiihu faqiihu oo udhibaatooy oo u dhibaatoonaya fii kulli tasarufaatihi alfiqhiya yacni dhaqdhaqaaqyadiisa fiqiga dhammaantood ayb faslun buu yiri sheekha marka cawdun ilaa dalaalati nusuusi lwaxyeyni wuxuu u laabtay nusuusta waxyiga dalaaladoodu ku laabtay hadda wanusuusu lkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunnada nusuustooda minhaa waxaa kamid a caamun baa kamid a caam baa kamid ah hadda halkan waxaa uga hadlaya waxaa la yidhaha caam iyo khaas ayb caam isdilaaxa usuuliyiinta waxaa lagu yidhaahdaa maa yastaqriqu jamiica maa yaslixu lahu wax kastee maasheeyo ee wada gaaro waxa isaga u habboon oo dhan wixii isaga saalix u ah u habboon wixii wada gaaro oo dhan waa caam baa la yidhaahdaa waa shardi inuusan maxsuur inuunan ahayn wa maxsuur inuunan ahayn yacni tiro inuunan ku koobnayn caamkii marka waa kaas maa yastaqriqu jamiica maa yasluxu lahu bixasabi wadci waaxidin bixasabi wadcin ayb bixasabi wadci waaxidin dafcatan bilaa xasrin waa kaas iyadoo xasri hal mar inuu soo ay soo wada guda galaan iyadoo xasri la-aan ah ayb xukunkiisa caamka waxaa weeyaan in lagu camal falo ilaa laga helo takhsiis ilaa laga helo caamkaa lagu camal falaya alimaam ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa asawaaciq lmursala wuxuu tilmaamaya uu leeyahay ina tarka akhdi alcumuumaati bidcatun xadatat bacda alquruuni athalaatha shamsul a'imati sarkhasi buu kasoo guuriyey in laga tago cumuumaadka in lagu dhaqmo in laga tago waxaa weeyaan wuxuu yidhi waa bidco saddexdii qarni kadib timid marka naska caamkaa cumuumkiisa ugu dhaqmaysa adiga ilaa takhsiis la helo qaar baa dhahaya yacnii intaadan ku dhaqmino inaad takhsiis baarto waa ku dhahaya caamka labaa loo qaybiyaa laakiin caamka laba ayaa loo qaybiyaayo waxaa weeyaan caam makhsuusa iyo caamun uriida bihi lkhusuus kala fahmi caam makhsuus caamun makhsuus waxaa weeyaan waa midka hadda aan tacriifina inaga waa caam in la khasisaana waa aqbalayaa nacam waaya caamka makhsuuska waa lagu dhaqmayaa ilaa takhsiis la helo mid kaleo waxaa jira caamun uriida bihi lkhusuus waa siiq ahaan waa caam laakiin ulajeedka laga leeyahay takhsiisba waayo maba aha cumuumkiisa ulajeeda lagama laha soo ma garanin midka hore marka cumuumkiisa lagula dhaqmaa midka labaadna cumuum ahaan looguma camal falaayo ee wixii loo jeeday baayaa lagu camalayaa loogu camal falaya caamun yuraadu bihi lkhusuus mithaal waxaa looga dhigi karaa allahu khaaliqu kulli shayin allahu alle khaaliqu kulli shayin shay kastaa kii abuuray weeyaan kulli iyo shay baa ku jira kullu waa min alfaadi alcumuum shayna waxaa weeye nakiratun udiifat iyadana tufiidu alcumuum ee cumuumka halkan ku jira laakiin waa cumuum caamun yuraadu bihi lkhusuus waa caam khusuus loola jeedo see loola jeeda shay marka la yidhaha allana waa soo gelayaa ogo iyo sifaadkiisa maxaa yili alla qul ayu shayin akbaru shahaada maxaa la yidhi marka qul illaahu shahiidun beyniyo beynakum shay markii la yidhaha allana waa soo gelayaa moogtahay laakiin marka hore caamkan cumuumkan la sheegayeyba ulajeedku in alla subxaana wa tacaala lagu daro cumuumka maba ahaynba caamun yuraadu bihi lkhusuus saas weeyaan marka wa uutiyat min kulli shayin wax kastaa la siiyey marka cumuumkan sidaan loo dhigayeyba ma loola jeedin samaawaadka iyo dhulka maba lagu darinba soo ma garan marka inaad ku darsato ma aha adiga marka caamun yuraadu bihi lkhusuus baa kaa la yihaha marka way wuxuu yihi marka nusuus marka sidaa taa inaad msaa u garo marka nacam waxyaaba marka cumuumka uunan suuragal ku ahayn baa jira afcaashoo kale cumuumku waa waa alcumuumu min cawaarid alalfaad a layra alfaaduu soo galaa afcaasha ma soo gala cumuumka mathalan ficil nabiga sameeyey waa caam ma dhihi ma la dhihi karo nacam ee cumuumka waxau galaa waxa weeyaan alfaaduu galaa soo ma fahmin waxyaaba cumuumka uunan geli karin baa jira oo cumuum aan lagu sheega karin waxaa ka mid a munakarul-jumuuc oo kale jamac la nakiriyey oo kale cumuum ma la gelin karo oo mathalan cindii daraahimu ayaa tiri cindii daraahimu lizayd agteyda daraahim baa ahaata zayd u sugnaatay waxaa lagu xambaarayaa marka taasaa tiri aqaluljamci baa lagu xambaaraya jamac kasta ma laysaga xambaaraya cumuum waa la dhihi maayo maxaa yeele waa jamac munakara munakarul-jumuuc ma ah yacni cumuum ma lagu sheegan karo marka aqaluljamci maxaa waaya saddexaa lagu xambaara ninkaas maxaa laga rabaa saddex daraahim ugu yaraan ma fahamte tan kale waxaa weeyaan lafdiga kaana ereyga kaana oo kale kaana cumuum ma faa-iideyso saasay dhahaan usuuliyiinta xikaayat mathalan kaana rasuulka saa isaabuu ahaa oo kale lagu yiri cumuum ka qaadan maysna xikaayat lficli ficil baa laga xikaayooda nabiga ficil uu sameeyo kalaa la sheega rasuulka sala allahu alay nin baa u yimid qadaa rasuulullahi sala ll ly slam nabiga saa isaabuu xukumay ayaa lihi waa caam ma dhehaysa kaasoo kale qadahaasoo kale maxaa yeeley waaqicatu cayn bau noqon karaa waaqicadaas wax ku saabsan oo ahaan karaa marka cumuum iyadana laguma sheegan karo meelahaas oo kale waxa uu yidhi wa nusuusulkitaabi wa sunnati kitaabka iyo sunnada nusuustooda minhaa caamun baa kamida wahuwa caamku allafdu waa dhow waa lafdi ashaamilu wada koobayo liajnaasin jinsiyaalo koobayo ow amase anwaacin noocyaalo koobayo ow amase afraadin kahiiratin afraad badan koobayo oo aan aan la tirin karin wadalika kaagaasina akharu nusuusi nusuusta badankeed waa haddii la yidhaha caamka yaa lagu dhaqmin nusuus dhan yaa lagu dhaqmin waa nusuusta badankeed yaa lagu dhaqmin weeyaan macnaheeda walidaalika zamankan waxaa arkaysaa aada yani fuhuumta qaldantay waxaa ka mid ah nas baa ayaa qof soo daliishanaya culamadii salafkau ka keenayaa weliba cumuumka nas caama buu keenaya cumuumkiisiina salafkau ka keenayaa weliba fahamku inuu sidaa yahay markaas baa waxaa haddana lagu sii xujeynayaa laleeyahay maya yacni naskan caam waa cumuumiyaadaa daliishatay aa laleeyahy cumuumiyaad nacam war haddaad cumuumiyaadka takhsiisaad u haysa keen haddii aadan u haynin bannaanka ka mar nacam haddii kale waxay noqonaysaa ina tarka akhdi alcumuumaati bidcatun xadatat bacda alquruuni halaatha marka maxay maxay tahay marka cumuumiyaad cumuumiyaad cumuumiyaadka in waa lagu camal falayaa nacam haddii takhsiisaad aanay jirin hadduu takhsiis jirana shaygii takhsiiska waa laga saaraya wixii sharcigu ka bixiyey waa laga bixinaya inta kalena sideedaa loo loogu dhaqmaya nacam ayb sidaa marka loo fahmo weyaan wa minhaa waxaa kami marka wuxuu yihi minhaa caamun baa kamida wahuwa caamku al lafdu shaamilu waa lafdi koobayo wada koobayo liajnaasin jinsiyaalo ow anwaacin ama noocyo ow afraadin ama afraad kahiiratin fara badan wadalikana akharu nusuusi nusuusta badankeed saasay caam u tahay siiqatlcumuum gadaaluu ka keeni doonaa man iyo maa iyo yani kullu iyo jamci jamiici iyo waxyaabahaas oo dhan iyo siiqooyinka kale annakiratu idaa udiifat iyo annakiratu fii siyaaqi nafyi iyo waxyaabaha noocaas oo kale wa minhaa nusuustii waxaa ka mid a khaasun baa kamid a nusuus khaas ah ayaa kamid ah yadullu wa minhaa waxaa ka mid a khaasun baa kamid a khaasku waxaa weya marka qasru lcaam calaa bacdi afraadihi caamkii in lagu koobo afraaddiisii qeyb ka mid a caamkii jinsiyaalkii tirada badnaa ama afraaddii badneed oo caamka soo hoosgelaysay nas khaasa imaanaya marka qaar baa laga soocayaa marka saas weyan khaas yadullu wuxuu tusayaa calaa yadul khaaskaas oo yadullu tusaya calaa bacdi alajnaasi ajnaasta qaarkood aw il anwaaci ama noocyaalka qaarkood aw il afraadi ama afraadda qaarkood afraaddii qaar ka mida afraaddii qaar ka mida anwaacdii qaar ka mida jinsiyaalkii qaar ka mida sidaa buu tusayaa hadhow marka tacaarudkooda iyo ayuu gelayaa darsiga dambe in sha allahu tacaala wabillahi tawfiiq sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi w saxbi wasalam